xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdullahi cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiimi habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka habeen maraadiyo hadaado qodobada warka habeen cawaad ku dhagaysan doontaan waxaa ugu waaweyn faahfaahin radoo ka soo baxaysa duqeyn maanta ka dhacda qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo magaalada muqdisho kula kulmay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha maamulka somalilan oo ka hadlay hotel ay la wareegtay xukuumaddiisa bixinta baasboorka soomaaliga oo maanta ka bilaabtay magaalada caasimaddaah muqdisho kadib muddo hakad uu ku jiray ra-isul wasaar ku-xigeenka dowladda federaalk soomaaliya oo sheegay in muhiim ay tahay in la helo garsoor u kala xaq sowra dowladda iyo mucaaradka gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya u ambabaxay kuuriyada waqooyi si uga qayb galo shirka nabadda adduunka halkaasi ka furmaya shirkad caalamiha oo cilaamisay qorshaha soomaaliya ee shirka shidaalka ladhan ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo shir gudoomiye shirka tubta horumarinta arrimaha bulshada lagu qabtay magaalada caasimaddaah muqdisho madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waar oo sheegay go-aanka ciidamada burundi laga saaray hirshabeelle inay tahay mid la siyaasadeeyey gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya oo dalka jabuuti kula kulmay madaxweynaha waddankaasi qaramo midooba shacisa halka la geyn doono maxaabiista soomaalida oo u xihan burcabadannimada akhbaaraadka caalamka warka habeen cawaad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha maraykanka oo shaaciyey xilliga uu la kulmayo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi intaasi waxaan qodobada ugu doorka roon warka habeenimo raadiyaha cadaado goro diyaar garoba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
waayahay mar kale kulanti wacan wanaagsan saaxiibyaal waa habeenimo arbacaha khamiis ay soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay labada bisha lixaad sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad dhegeystaan qodobada ugu doorka roon warka habeenimo raadiyo cadaado warkan habeen waxaa soo saaray cumar axmed raac cumar saxiifa sharmaako sule ayaa farsamaynaya xasan axmed maxamed ayaan la socodsiin dooneen kusoo dhawaada warkii habeenimo intaas ka faahfaahsana ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa magaalada muqdisho waxuu kulan kula qaatay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen cabdifitaax ayaa soo koobaya warbixinta warkaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa xalay magaalada muqdisho kulan kula qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen mudane cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen ayaa shalay waxa uu qado sharaf u sameeyey xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalk soomaaliya kuwaasoo ka soo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya xildhibaanada iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa iska xog waraystay xaaladda guud ee deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya isagoona xildhibaanada u sheegay in la joogo xilligii loo midoobi lahaa wax u qabashada bulshada ku dhaqan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen ayaa labadii bishan soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda dalka aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdifataax oo warbixinta warkaas inoo soo koobiya halka warkaas aad ka dhagaysanaysaan waraadiyo hadaado efamta sideetan iyo sideed dhibic shan makaartisa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa maanta booqday xarunta ciidamada daraawiishta ay ku leeyihiin magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug sida warkaan uu ku faahfaahinayo cumar axmed ibraahim cumar saxiifa
madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaali geelle xaaf ayaa maanta booqday xerada ciidanka daraawiishta maamulka galmudug madaxweynaha ayaa ujeedka booqashadiisu ahayd inuu ogaado xaalada ciidanka iyo baahiyada ay qabaan boqolaal ciidamada daraawiishta galmudug ah oo deganaa xerada uu booqday madaxweynaha galmudug inay heli doonaan xuquuqdeeda ay leeyihiin madaxweynaha galmudug ayaa ciidamada kula dardaarmay inay ka hortagaan cadowga oo shacabkooda ay ka difaacaan waxaa kale oo intaasi uu ku daray in loo baahan yahay inay ka hortagaan kuwa isbaarooyinka dhigta oo shacabka wadooyinka ku dhibaateeya hor wixii la oran karay waa la yidhi wasiiradaa soo koobay anugu waxaan kaliya idinku darayaa maanta laga bilaabo qof waliba xuquuq buu leeyahay hadhowto yaan wax laysku qabsan xuquuqdiinni waa diyaar adinkana waajib baa laydinka rabaa kuwa dariiqyada istaageen aan la diriirtaan kuwa najaasa ah oo dhulka gubahaya aan la diriirtaan kuwa dhuxusha gubahaya aan la diriirtaan kuwa dadka isku dirahaya oo inta hameenkii khamri ka dhirga subaxii magaalada aadahaya waa inaad ka hor tagtaan waxaa loo baahan yahay inaad noqotaan dal ilaaliyaal dad ilaaliyayaal waa laydiin sheegay dalkiina iyo diintiina dantiina dadkiina idiin baahan inaad arrintaa ka jawaabtaan baa la rabaa inteeda waa weyn qibri badan inooma harina waa idinka iyo carruurtiina waxa loo dagaalamayo oo la rabaa in beeraha loo fariijiy idinkaa dhalinyar beerihiina iyo dadkiina saaad beer ugu fali lahaydeen fiican ka taxadara anugu wax keliya aan idinku wargelinayo iigu weyn waxaa weeye maalin walba waxa laydhahda de maaha ciidanka xuquuq male garaam male waxba male garaam iyo mushaar labada waa helaysaan laakiin yaana dariiqyada laydinku arag tababarkiina iyo tacliintiina halkaa iskuulla ka furto haddaad rabtaan iskuul baa laydin furaya askari burxoon baan rabnaa askari fiican baan rabnaa askari dishibiliin lahaan rabnaa askari walaal la aha la rabaa dadka lama lama rabo mid xagta ummadda awrla dhacaa dad lagu laayaa iyo ha laxaday ha ku laydhina dadka hali waa hal waxbama joogto yaa interneedkeeda lagaado dad lagu laayo iska waa laga soo gudbay taa maanta waxaa la joogaa in aan u gudubno nolol dagaal inaan iska dayno aan la dirirna keliya kuwa kuwa dhibaatada lagu haya si aan iyagan xalad u soo gelin oon kulligayna nabad isugu imaano war kale meesha ma yaal ciidamow waxaa laydinka rabaa dad xaya inaad noqotaan maandhooyo war walaalayaal meeshaa gabiibtaa quruxda badan oo guduudan jirkiinna iyo naftiinna ku dhisan kana taxadara mustaqbalkiinna adinkaad leedihiin ilmihiinna mustaqbalkooda saan lafihiinna ugu badbaadi lahaydeen haddaad guuraysaan xoro jira haddaan habeenkiiba laydin dila ama baal ba idin qaliina waxaad yeeshaan dad fiican noqda waa idiin soo ducaynaynaa waa idinku maaragtay hambalyeynaynaa inaad naf iyo shaydaan intaba la dirirtaan halkan inaan idiin hagaajino balbalooyin fiican iyo meeshaad baabuurta gashan lahaydeen musquulihii kulli waa idiin samaynaynaa masaajidkii waa inaad intiina bal horta waa waa inaad waa inaad masaajidka tagtaan maalin walba waa toosaysaan maskaxdiinaa nadiif noqonaysa kormeerkan uu sameeyey madaxweynaha galmudug axmed ducaali geelle xaaf ayaa ku soo aadayaa xili maalmihii lasoo dhaafay uu ku sugnaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
aad iyo aad iyuu mahadsan yahay cumar axmed ralaan cumar saxiifa warbixinta warkaasi noo soo koobaya warka habeenimo raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaan madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdullaah deni ayaa maalmaha soo socda waxaa lagu wadaa in magaalada garowe caasimada maamulka puntland uga dhawaaqo golaha wasiirada ee ka mid noqonaya xukuumaddiisa maxamed aadan karaabo ayaa soo koobaya warbixinta warkaan
madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dini ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda uu ku dhawaaqi doono golaha cusub ee wasiirada maamulkaasi kulamo aan loo kala kicin ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa uu ka socday magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland madaxweyne dini ayaa waxa uu la kulmay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada maamulka puntland qabanqaabadii ugu dambeeyey uu ku magacaabayay golaha wasiirada ee maamulka puntland ayaa waxaa laga dareemayaa deegaanada maamulkaasi puntland madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dini ayaa laga sugayaa inuu soo dhiso xukuumad tir ahaan yar islamarkaana tayadeeduna sarayso lama oga in ay soo laaban doonaan qaar ka mid ah golihii wasiirada ee xukuumaddii madaxweynihii hore ee maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas aad iyo aad iyuu mahadsan yahay maxamed aadan karaba warbixinta warkaasi noo soo koobaya in ka badan saddex boqol oo askari oo ka mid noqonaya ciidamada booliska soomaaliya ayaa maanta tababar loogu soo xiray magaalada galbeheer ee xarunta gobolka godo sida warkaan uu mar kale ku faahfaahinayo cumar axmed ibraahim suxayfa taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal bashiir maxamed cabdi amerika ayaa tababar u soo xiray saddex boqol oo askari kuwaasi oo ka mid noqonaya ciidanka booliska soomaaliyeed ciidankan ayaa lixdii bilood ee lasoo dhaafay waxa uu tababar uga socday magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gado ammaanka magaalada ayayna kala wareegi doonaan ciidanka milatariga soomaaliya kuwaasi oo muddooyinkii dambe kasoo shaqaynayay gudaha magaalada taliyaha ciidanka booliska ayaa shalay gelinkii dambe gaaray garbahaare isaga iyo wafdi uu hogaaminayo ciidankan ayaa loo dhammaystiray agabkooda ciidan iyagoo sidoo kale heli doona xuquuqda ay helaan ciidanka booliska dalka soomaaliya saraakiisha milatariga oo ku sugan garbahaare ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin ammaanka degmada garbahaare inay kala wareegaan ciidanka booliska soomaaliya kuwaasi oo loo tababaray sida ugu wanaagsan aad iyo aad iyuu mahadsan yahay cumar axmed ralaan cumar saxiifa warbixinta warkaasi noo soo koobiya warka habeenimo raadiyaha cadaado ayaa dhagaysanaysaan bixinta baasboorka soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka bilaabtay kadib markii in muddo ah hakadu ku jiray sida warkan uu mar kale ku faahfaahinayo cabdifataax
iyadoo labadii bil ee ugu dambeysay uu hakad ku jiray bixitaanka baasaboorka soomaaliya ayaa maanta waxaa dib u bilowday howsha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya muddadii uu hakadka ku jiray qaadashada baasaboorka ayaa waxaa xayirnaa dad badan oo dalka dibaddiisa u bixi lahaa howlo kala duwan oo sida ay noo sheegeen inta badan dadkii maanta qaadanayay ay ugu badnaayeen kuwa caafimaadka iyo waxbarashada u aada wadamada caalamka waxaa jira bulsho badan oo ay saameyn ku yeelatay muddadii uu dalka ka go-naa baasaboorka kuwaasi oo ay ugu darnaayeen dadkii dalka ugu bixi lahaa howlaha caafimaad oo qaarkood naloo sheegay inay u geeriyoodeen caafimaad dartii maadaama dalka wax looga qaban waayey uuna baasaboorkii ka go-ay dalka qaar ka mid ah dadweynihii maanta isugu soo baxay ayaa warbaahinta raadiyaha cadaado u sheegay in ay ku faraxsan yihiin bixitaanka baasaboorka soomaaliya bixitaanka baasaboorka soomaaliya ayaa go-ay kadib markii uu wakhtigii heshiiska uu ka dhammaaday hay-adda laga leeyahay dalka iskutagga imaaraadka carabta taasi oo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya ka gacan sii jirtay saamaynta baasaboorka iyadoona wararku sheegayaan in heshiiskii muddo kordhinta ahaa loo kordhiyey shirkadaasi aad iyo aad iyuu mahadsan yahay cabdifataax soomare oo warbixinta warkaasi noo soo koobaya faahfaahin dhalada ayaa kasoo baxaysa doqon ay geystayaan diyaaradaha dagaalka kuwaas oo ka dhacda qeybo ka mid a gobolka shabeelle hoose sida warkan uu mar kale ku faahfaahinayo cumar axmed ibraahim suxayfa
war ka soo baxay taliska maraykanka ee qaaradda afrika ayaa lagu faahfaahiyey howlgala ka dhan ah al-shabaab kaasi oo ka dhacay shantii bishan koonfurta soomaaliya waxaana maraykanku u sheegay in al-shabaab ay gaarsiiyeen khasaare lixaad leh warkaana ayaa lagu sheegay inay ciidamada oo kaashanaya kuwa maraykanka ay bartilmaameedsadeen deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose taliska maraykanka ayaa sheegay howlgalka intii u socday inay ka qayb qaateen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanka islamarkaana lagu burburiyey gaadiid iyo goobo muhiim u ahaa oo ay lahaayeen al-shabaab dowladda maraykanka waxaa ka go-an sii wadista beegsiga al-shabaab si ay uga hortagaan dhibaatooyinka al-shabaab ay ku hayaan dadka shacabka ah iyo sidoo kale in mar walba la xaqiijiyo guud ahaana ammaanka si looga hortago khasaaraha ay al-shabaab u geysanayaan dadka shacabka ah iyo guud ahaana ciidamada soomaaliya diyaaradaha dagaalka maraykanka ayaa muddooyinkii dambe waxa ay kordhiyeen duqeymaha ay la beegsanayaan saldhigyada al-shabaab ay ku leeyihiin koonfurta iyo bartamaha soomaaliya
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay cumar axmed rahaan suxayfa halkaa warkaas aad ka dhegeysaneysaan warraad iyo hacadaado ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay muhiim ay tahay in la helo gasoor u kala xaq sowr ah dowladda iyo mucaaradka mahdi maxamed gulle qadar ra-isul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in dalka soomaaliya u baahan yahay in la helo garsoor dhab ah oo ka kala saara ama kala saara cid walba oo ishaysata isagoo khudbad ka jeedinaya shirka sanadlaha ee arrimaha garsoorka ayaa wuxuu sheegay in muhiim ay tahay garsoor u kala xaq sowra dowladda iyo shacabka xukuumadda iyo xubnaha mucaaradka ah ee qaylinaya ayuu yidhi ra-iisul ku-xigeenka dowladda federaalk soomaaliya mahdi maxamed guleed qadara haddaba si loo helo garsoor lagu soo hirto oo u kala xaq soora muwaadiniinta soomaaliyeed u kala xaq soora dowladda iyo shicibka u kala xaq soora xukuumadda ama dowladda iyo saaxiibadeenna mucaaradka ee qaylinaya waxaa loo baahan yahay garsoorku inuu lahaado imkaaniyaadkii ama awooddii iyo kartidii ku filnayd ee uu ku shaqayn lahaa uu lahaado aqoontii loo baahnaa uu lahaado dhismihii iyo agabkii uu ku shaqayn lahaa uu lahaado shuruucdii uu wax ku fulin lahaa uu lahaado hay-adihii kale kaadaya ee garsoorka gaarka u ah oo haddana wasiirka cadaaladda iyo xeraalyaha guud ka hadleen ee golaha adeega garsoorka ee anshaxmarintii iyo dabagalkii iyo isla xisaabtankii iyo korjoogdayntii garsoorayaasha ee ka shaqe
halkaa warkaas aad ka dhegeysaneysaan waraadiyo hadaado f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartis gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta u ambabaxay kuuriyada waqooyi si uga qayb galo shirka nabadda adduunka halkaasi ka furmaya cabdi xaashi cabdulaahi gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya wafdi ballaaran hogaaminaya kuwaas oo ka kooban xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya wasiiro uu hogaaminaya ayaa maanta u ambabaxay caasimada kuuriyada waqooyi ee sombool wafdiga hogaamiyaha waa wafdiga uu hogaaminayo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa magaalada soombool ee caasimada dalka kuuriyada waqooyi uga qayb geli doona kulan caalami ah oo looga hadlayo arrimaha nabadda adduunka kulankaas oo looga hadlayaa arrimaha nabadda caalamka ayaa socon doona inta u dhexaysa toddobada bisha koyo tobanaad wuxuuna furmi doonaa wuxuuna ka furmi doonaa caasimadda jimladda kuuriyada qowrad ee somboola maalinka beri ah ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada london lagu qabto shir ay soo qabanqaabsay wasaaradda batroolka xukuumadda federaalk soomaaliya kaas oo dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay in lagu suuqgeynayo shidaalka soomaaliya hayeeshee aada u badan oo dad badan oo siyaasiyiin ah ayaa shirkaasi ku tilmaamay inuu yahay mid lagu xaraynayo ama lagu xaraashayo shidaalka dalka soomaaliya walow dowladda federaalk soomaaliya ay beenisay balse mid ka mid ah shirkadaha ka qaybgalaya shirkaasi ayaa soo bandhigay qorshaha soomaaliya ee shirkaasi shirkan istanbul oo ah shir oo shirkad ka qaybgelisa shirka london ayaa sheegtay in shirka london lagu soo bandhigi doono aagga cusub ee soo kordhintay saamaynta shidaalka waddanka shirkadan ayaa sheegtay in shirka london uu yahay mid wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalk soomaaliya xarga uga jari doonto ayna qeexi doonto qeybtii ugu dambeeyey ee lagu wado inay ka koobnaadaan konton xirmo oo ku fadhiyo dhul dhal boqol toddobaatan iyo saddex kun oo kilomitra halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan awraadiyo hadaado f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartisa ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa magaalada muqdisho maanta wuxuu ku qabtay ama uga qayb galay shir looga hadlayay tubta horumarintii arrimaha bulshada shirka tubta arrimaha bulshada maanta lagu qabtay xarunta wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa looga hadlay dadadgelinta halbagyada iyo howlaha tabinta ee sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kulankan oo ay ka qaybgaleen wasaaradaha guddiyada ammaan iyo hay-adaha halbaagyada ku leh tubta arrimaha bulshada ayaa waxaa guddoominayay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre wuxuuna sheegay inay muhiim ay tahay in dowladda hagaajinta iyo horumarinta adeegyada asaasiga ah ee laga maarmaanka u ah bulshada isagoona hoosta ka xariiqay inay ka go-on tahay tayeenta qaab nololeedka muwaadiniinta soomaaliyeed sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka oo ah sanadkii fulinta halbaagyada ku jira dhammaan tubaha qaranka ayaa kulamadii tubaha waxaa loo wareejiyey xarumaha wasaaradda waxaana hogaanka sare dowladda federaalk soomaaliya ka go-an tahay inay la xisaabtamaan wasaaradahaasi himilooyinka tubta arrimaha arrimaha arrimaha bulshada ayaa ka kooban horumarinta sharciyada istaraatiijiyadda sharciyada lagu horumarinayo adeegyada bulshada saruqaadista aqoonta iyo xirfadaha iyo fursado shaqo loo abuuro muwaadiniinta soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarta warkaafinaba raadiyaha cadaado ayaa dhagaysanaysaan madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdiwaare ayaa walaa xoogan wuxuu ka muujiyey kabixitaanka ciidamada burundi oo ka mid ah howlgalka midooda afrika ee amisom ee deegaanada maamulka hirshabelle madaxweyne waare ayaa wuxuu sheegay in go-aanka kun askari ee kaga mid noqonaya ciidamada midooda africom ee ka baxaya deegaanada maamulkaasi aysan wax wadatashi ah aysan kala yeelan dowladda federaalk soomaaliya iyo midooda afrika ee amisom
waxaa jira qaraar qaramada midoobey ay soo saareen tiradiisu ay tahay oo farayay oo lagu cusboonaysiinayay mandateka ama howlgalka amisom ee wadanka waxaa ku jirtay marka farqad ama clos xadidayo in kun askari laga saaro bisha febraayo ee wadanka soomaaliya sababo fara badan oo runtii aanan halkaan hadda inaan ku galo aysan munaasib ahayn waxaa la gaaray go-aan ah in kunkii askari laga saaro hal sector sector five ama hirshabeelle go-aankaas runtii waxaa lagu gaaray iyadoonan mataqaanaa talo fara badan aan annagana laga gelin ama dowladda laga gelin golaha amniga iyo siyaasadda ee au-da oo u taliya maamulka amisom waxay runtii ku fiicneed ama caadada ahaa jirtay ama annagaa doorbidaynay in kunkaas askari laga qaadi doono sector hadoo dhan oo annaga markaas shan sector hadday yihiin hirshabelle laba boqolo askari ay kusoo aadi warka habeenimo raadiyo cadaado ayaa dhegaysanaysan oo si toosa idan kaga imaanaya f m ta sideetan iyo sideed dhibicshan markii artisa halka dadyuga caalamka ay si toosa nagala socdaan aldatabinta tooska lefisramka goorre waxaad dhegaysan doontaan akhbaaradka caalamka iminkase
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
markaana akhbaaradka caalamka madaxweynaha mareykanka ayaa khudbadda qaranka u jeedinaya wuxuu ku sheegay in markii labaad uu la kulmi doono hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jo-on qobdiisa waxyaaba badan uu kusoo qaaday madaxweyne donald trump wuxuu sheegay in darbi uu dhisayo xuduudka koofureed ee dalka mexico madaxweyneha ayaa sidoo kale wuxuu qaaday kulanka la filayo inuu la yeesho hogaamiyaha kuuriyada waqooyi wuxuuna shaaciyey xilliga uu la kulmi doono iyo meesha ay ku kulmi doonaan madaxweyne donald trump ayaa wuxuu sheegay in kim jong-un uu kula kulmi doono dalka vietnam labaatanka bishan ilaa labaatanka bishan february ee sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kulankii ugu horeeyay ee labada hogaamiye ayaa waxa uu ka dhacay bishii juun sanadkii hore ee labada kun iyo sideed tobanka waxaana ka soo baxay qodobo dhinacyadaasi ay isku fahmeen guud ahaan iyo gabahaanba dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabanayaa warka habeen waa si toosa idin kaga imaanay raadiyaha cadaado warkan habeen waxaa soo saaray cumar axmed raaa cumar saxiifa sharmako sulo ayaa farsamaynayay xasan axmed maxamed ayaa la socodsiiyey cidda warka uu isago asagoo maqrab qoraal sawiro wata waxay dib ugu heli karaan bejka internetka ku leenahay www radio cadaada com intaan warkan warka dib u kulmi doono السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته